mas-uuliyiinta istaafkooda ee magaaladan maraya in ay mamnuuc tahay in dharkan ciidanka xoogga dalka inay ku dhex maraan magaalada ciddii ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee magaalada shaqo ama ku maraysana goobaha ciidanka booliisku ay taagan yihiin inay si asluubi ku jirto nidaam ku jiro ay ula hadlaan isu sheegaan haddii kale waad aragteen kooxaha hargixisadu dharkaas tuutaha ayay soo wada qaateen oo kusoo dhex dhuuntaan marka si aan uga feejignaano waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta istaafkoodu inay mas-uul ka noqdaan midda kale oon rabno inaan digniin u jeedin waxay tahay ma leedahay bajaaj ma leedahay gaadiid haddii uusan gaadiidkaaga diiwaan gashaneen haddii aad gaadiidkaaga diiwaan gashatay laakiin aad qof ka iibisay magacaaga weli ku qoran yahay mas-uuliyadda adaa qaaday adaa mas-uul ka ah gaadiidkaas iyo wixii dhib ah uu geysto si haddaba taas looga hortago bajaajlaydu iyo baabuurta kaleba waxaan leenahay isdiiwaangeliya ma leedahay bajaajka isdiiwaangeli haddaadan isdiiwaangelin muwaadin dhab ah soomaali aadan noqon canshuurta lagugu leeyahay aadan bixin haddii waxay noqonaya qof u adeegaya cadowga ummadda soomaaliyeed waxay leedahay hal cadow halkaas cadowna wuxuu yahay kooxaha argixisada al-shabaab